waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in hadda soomaaliya ay ku jirto xaalad ay guul ku gaari karto kadib sodomeeyo sano oo dagaalo iyo xasilooni daro ay dalkaasi ka jirtay maer guteres ayaa shirkan caalamiga ee soomaaliya loo qabta u sheegay inay jirto fursad lagu abuuri karo hay-adihii qaranka ee dalkaasi lana dhisa buu yidhi aasaaska dhaqaalaha iyo horumarka bulshada maer guteres ayaa sheegay in taasi ugu dambeynta ay u ogolaanayso in ciidanka midooda africa ay ka baxaan dalkaasi oo lagu bedelo kuwa soomaali ah waxaan dhammaan isku raacnay inaan u baahannahay inaannu taageerno dowladda soomaaliya si ay u dhisato hay-adaha qaranka oo ay ku jiraan ciidan qaran boolis qaran oo awooda inay ballan qaadaan ammaanka shacabkooda markaasna ay ciidanka midowda afrika si tartiib tartiiba u baxaan markii dhibaatooyinka jira la xaliyo oo xaaladda dalku ay u ogolaato madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa isagu ka digay in haddii aan la qaadin cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya in dagaalka lagula jiro al-shabaab uu sii socon doono toban sano oo kale al-shabaab waxay haystaan oo ku hubaysan yihiin qoryaha a k ka loo yaqaano ciidanka qaranka soomaaliyana hubkaasoo kala iyo qoryo lamida ayay haystaan waana sababtaas tan dagaalkan uu u daba dheeraaday oo uu u socday tobaneeyo sano haddii marka aanaan helin hub casriya oo ka fiican kan al-shabaab ay haystaan shakila-aan dagaalkan wuu sii socon doonaa toban sano oo kale laakiin wasiirka arrimaha dibadda dalka u k boris johnson ayaan isagu ku raacin madaxweynaha maer johnson ayaa isagu aaminsan in loo baahan yahay in diiradda la saaro heshiis ammaan oo lagu abuuro ciidan qaran oo la dagaalamo mintidiinta al-shabaab heshiiska u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu abuurayo naqshad ammaan qaran waxay siinaysaa ciidanka soomaaliya talis iyo maamul cad oo ka dhiga kuwa waxtar ah oo u ogolaanaya inay hawsha kala wareegaan amisom kalena wareegaan goobaha laga xoreeyay al-shabaab oo ay hore u haysteen iyo inay ammaanka isla goobahaasi sugaan dhammaadka shirkana madaxweyne maxamed farmaajo ayaa xaqiijiyey in dowladda soomaaliya iyo taageerayaasheeda dalalka dibaddu inay ka wada shaqaynayaan qorshe laysku dayay in lagu xoojiyo ciidamada soomaaliya wuxuu sidoo kale xaqiijiyey madaxweynuhu in ugu dambeynta ay doonayaan in ciidankoodu ay dagaal la galaan mintidiinta al-shabaab oo ay hawsha kala wareegaan ciidanka amisom maanta waxaanu taageernay heshiis ammaan oo soomaalidu leedahay ayna hogaaminayso oo ay la gashay saaxiibadeeda waana heshiis ammaan oo ku salaysan aragti aanu ku heshiinay oo lagu dhisayo hay-adihii ammaanka oo soomaaliya ay hogaaminayso iyo ciidan qarashkiisa la bixin karo ahna ciidan aynu annagu ogolnahay lalana xisaabtami karo shirka ayaa sidoo kale lagu dhegaystay in inkastoo ammaanku uu soo hagaagayo haddana soomaaliya ay wajahayso khatar ah in abaaraha ka jira ay isu bedelaan macaluul baahsan wasiirka arrimaha dibadda u k boris johnson ayaa ku booriyey beesha caalamka inay ka jawaabaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha haysta dalka soomaaliya At this moment, over 6 million Somalis need emergency food supplies and
wakhtigan hadda la joogo in ka badan lix milyan oo soomaaliya ayaa cunto deg dega u baahan cidna ma iloobi karto in markii u dambeysay oo soomaaliya macaluulo ay ka dhacdo labadii kun iyo kow iyo tobankii in markaasi laba boqol iyo lixdan kun ay ku dhinteen haddii aan si dhaqsale tallaabo u qaadno masiibo taa la mida waa laga baaqsan karaa waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali